bisha barakaysanay rabadaan fursad ayay u tahay dad badan garaaan kuwa ku dhaqan caasimadda sc ee khaatumo ee magaalada laascanood ganacsiyo yaryar ayaa soo baxa taasoo laga dareemo isbeddelka kusoo biirista suuqa qaarkood waxay iibiyaan khudradda kala duwan oo ay miisas u samaysteen halka kuwo kalena ay soo kordhiyaan ganacsi ay ugu talagaleen inay ka faa'iidaystaan oo isugu jiro dharka iyo waxyaabaha kala duwan ee bulshadu ay u baahan tahay salmaan axmed maxamed oo ah guddida ganacsatada ee magaalada laascaanood ayaa ugu horreyn aan wax ka weydiinay korarka bisha rabadaan ee dhanka fursadaha ganacsiga wadan waa dhowahay cabdikariin iyo bahda v o e oo aniga waa salmaan axmed mudaqal laascaanood haddaan su-aashaada u galo bisha barakaysanee rabadaan dad badan ba waxay u tahay ibafur ganacsi iyo ibafur noololeed waxaa jirta dhallinyaro fara badan oo bisha rabadaan ka faa'iidaysataa halaburada ganacsiga tusaale ahaan inay qudaaraha iibiyaan kala duwan ee bisha rabadaan la isticmaalo in qaarkood suuqa u soo galaan inay dhar iibiyaan oo ay ganacsiga ka bilaabaan bartaas in qaarkood ay la falgalaan meeradaha alaabaha xaraashaya ay ku shaqo bartaan in qaarkood meeradaha iidaha ay ka shaqeeyaan oo ay halkaa ku shaqa bartaan oo ku tababar way dhacdaa in rag fara badan ama dumar fara badani ay noloshooda horumar ka sii gaadhaan oo shaqadaha intay sii qabtaan wax loo yaqaano ay u noqoto waddaday ku horumari lahaayeen ay halganacsi ku abuuran lahaayeen ganacsatada yaryar bisha barakaysan rabadaan iyo ilaa ciidka waa lafdhabarta suuqa intooda badan sababtoo ah waxa ay miimad siiyaa bulshada waxay kala yareeyaan culayska meeradaha waaweyn waxay ka yareeyaan wax loo yaqaana saxmadda bulshada
sidoo kale gudoomiye waxaa jirtaa in dhallinyarada qaarkood ay shaqo abuuru noqoto bishaasi oo meheradaha lagu soo kordhiyo oo kuwa badan la keena bal ka hor wallaahi taasi waxay tahay laba qodobba in ay meheradaha caawiyaan ciidaha kana shaqaystaan mushaharkooda iyo dharkooda ciidka motivation ay dareemaan hal inay shaqaysan karaan inay shaqo bilaabi karaan in qofku marka shaqo loo diro uu oran karayo isilqaan inuu ha qaar ka samayn karaan siciid axmed cardoofo waxa uu ka mid yahay dadka ku haysta meheradaha laamiga bartamaha ku yaala ee magaalada laascaanood waxa uu sheegayaa fursadani muhiimadda ay leedahay haddaan ku bilaabo suuqan laascaanood wuu fiican yahay alxamdulilah boqolkiiba boqol iyo dowladdeenna s c aad waxaa u soo kordha xilliyadan kale suuqa dharka ama bacadlaha siiba kabadhada yaryar ee laamiga dhexdiisa ama laamiga hareerihiisa lasoo dhiganayo qofkii hadda xoogaa hela ama kun hela ama laba kun ama shan boqoloo dollar wuxuu isku dayayaa inuu ka faa'iidaysto fursaddan cajiibka ee bisha rabadaan dabadeetana waxaa wixii ay u barakoobayaan way u laba qarxayaan qofkii shan boqol meeshii soo saara miiska waxaa laga yaabaa bacdal iidka xoogaa kabaa iyo xoogaa macawsaa iyo xoogaa saraawiila inuu kala tago laba kun oo dollar ama laba kun iyo shan boqol ugu yaraan alaabtina ay u caddaato markaa ka bacdina uu meherad weyn ku fikero oo maaragtay runta ama tii ha ka yegleelo ama mid kale oo goob kale ha kiraystee uu markii horay horumar ka sameeyo taasi waa midda kale waxaa soo badanaya shaqaalaha ka shaqaynaya meheradaha waaweyn ee suuqayada laascaanood xilliga rabadaanta ciidda awgeed meheradii tusaale ahaan labada qof ka shaqayn jirtay ama saddexda qof shan qof ama lix qof baa ka shaqaynaya sababtoo alaabta la keenaya tiro badan shacabka imaanaya ama dadka kastamarka adeeganayaana wuu fara badan yahay lambarkaaskaas keenaya marka in dadku ay bataan labada meelood baan waxaad leeyahay dadku way ka faa'iidaysan karaan oo aad iyo aad iyo aad bay ugu soo badan karaan ama dhaqaale ahaan ha ahaato ama xagga shacab ahaan ha ahaatee sicid sidoo kale waxaan aragnaa goobo kala duwan oo waxyaabaha macmacaanka khudaarta oo aan horey u jiri jirinoo si weyn loo soo kordhinayo oo kale bal ka war cabdikariim aad bay u soo bateen haddarbiyadii u dambeeyey siiba rabadaanti inta ka horraysay kabadhada la dhigayo oo cabitaanka laascaanood waayadii hore ama s c khaatumo aad ugamay jiri jirin iminka laakiin suryadaad ka laabatid ba waxaa lasoo dhigay mirs ama kabadh fiican oo ay khudaartii ayu nooc taalo qarihii baa yaalla liintii baa taalla babaygii baa yaalla batiikhii baa yaalla cambihii baa yaalla macaantimaatbambeenshimayu nooc iyadoo haddana loo iiminayo qalayl iyo qoyaan labadaba iyo shiiditaan kii alaalakaad doontid taasina runtii fursad ama faa'iido shacabka u soo korortay weeye oo reer laascaanood ay fahmeen waxaadna moodaysaa mar kasta ganacsi kasta oo yar oo horumar in laga samaynayo oo dadku ganacsada hoos ka soo bilaabaysaa runtii mar kasta mid ku leh waa ku khasaaray wuu yaryahay boqolkii hal weeye keenay siciidoo bisha rabadaan oo kale in fursadaha ganacsiga kor loo kordhiyo la arko dadaan horey ganacsiga ugu jirjirinoo sallaankaas soo fulo oo aan ka dhicinba cabdikariino waxaa keenaya fursadaha ganacsiga xilligaasoo kale de bisha rabadaan baa keenaysa jaaniska ciidka keenaya dhinaca kale waxyaalaha maarata qalabka la iibiye ee caruurta ku cayaarto sida baabuurta yaryar diyaaradaha waxyaalahaasoo kale ayagoon shan tobanka wixii ka dambeeya ama loo gaadho kalebarhka bisha rabadaan la keenaa iyaga ruuxooda runtii waa fursad qaaliho anugu hadda waxaan garanaya dhowr nin oo bishii tin ka horreysa intay bilaabeen haddana meelihii ay meherada u yihiin marka horena waxaa yaryar ciyaal ku cayaaraan keenay cabdi cabdilaahi oo isagu ka mida waayeelka ayaa isaguna ka hadlay fursadda bisha barakaysan ee rabadaan isagoona sheegay korarka dhanka ganacsiga iyo lacagta yar ay ku bilaabaan inay u noqoto barbilow wanaagsan oo hore ay suuqa ugu sii geli karaan qudaarta qof kasta wuxuu helaa shuqo bisha rabadaan magaaladhooda yacasa lacag bay heshaa maasha allah markaa waa soo dhoweyna alxamdulilah rabbilcaalamiin bilaaba mahaddaada maxaad ugu baaqaysaa dhallinyarada qaarkood oo fursadaha inay shaqaystaan dhallinyaradu waxa wey fadhi kudirirada ma fiicna waxaa loo baahan yahay shaqo abuur dadku waxla soo baxaan inay shaqaystaan inay hankooda kor u qaada dhoof iyo waxaan ahay jaamacad baan ka baxay iyo shaqadeeda waan raadinaya waxaa weeyaan sagaarada waxay tahay inta ku jirta tu kaleelatayda marka waa inaad marba meesha aad ka bilaabi karto ka bilowdaa cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood